walaal gaalkacyo anigu hadda waxaan ku sugnahay garowe oon shaqo u imid laba maalmooda laakiin waa la socday xaaladda xaaladdu hadda waa degan tahay saaka dagaal baa ka dhacay maleesiya beeleed baa dagaal ku dhex dhul dhul baa lagu diriray kadibna adigu xaaladii markii dambe dagaal iska dagaal culus bay isu bedeshay deeridu waa lix dhaawuxuna hadda adigu waa toganeeye ku dhawaad meeshaa khasaaraha hadda dhacay intaasaa daqiiqadahan aan kula hadlayo yaan la xiriirayay waxaa meesha jooga gubernatorihii iyo taliyihii ciidanka xasilinta taliyihii ciidanka federaalka odayaashii nabadgeliyada gobolka oo iyaguna hawshaas hadda aada isugu xilqaamay adigu hadda waxaa lagu guulaystay xabadiina in la joojiyo ciidamadiina la kala rara hadda maraka waxaa lagu mashquulsan yahay sidii ciidamada loo kala qaadi lahaa hadda odayaasha iyo saraakiishu aan wada hadallayna talooyinkaan soo jeediyey oo aniga u sheegay waxay ahayd labada qoloba wixii huba in laga xareeyo kadibna wadahadal ee la isugu yimaado waxaa kaloo iyaguna hadda goobta jooga oo saacadan ku sugan ismadii gobolka midug joogay dhankan puntland oo ilaa fariisinaaba iyaguna hadda goobta ku sugan taqadar ilaahay baa dhacay laakiin halkaas wixii horeo subaxnimadii hore dhacay wax dambena kuma darsamin hadda marakan aan kula hadlayana waxgaradkii iyo maamulkii iyo kulli waxay ku sugan yihiin meesha saaka dhibaatadu ka dhacday ma jirtaa dad kale inay horey meesha isugu muransanaayeen
may waxaana hadda waa wax cusub dhulka hadda gaalkacyo iyo puntland oo dhan mushkiladiisu waa dhul waa iska taagan tahay wax weyn oo haddeer khilaaf oo ilaa xaaladda halkaa geyn karo oo problemka dhulkaasa awal lama anaan socon laakiin dad baa dhulka iska wareega hadda fidmadana qof baa bilaabi kara marka kolley xaaladaasi xaalad awal allaan balaahi ka taagnaa ma ahayn dagaalada noocaan ee gaalkacyo ka dhaca way soo noqnoqdaan maxaa sababa maxaase wax looga qaban waaya wax ka qabashadana haddeerba wixii la qaban karay waa la qabtay dadkaasaa malagoodu galay maalin walbana accidanku waa dhacaa caalamkao dhan buu ka dhacaa soomaaliya ka dhacaa gaalkacyo hadda wax gaara ku ah ma aha laakiin arrinta dhulku puntland oo dhan bay dhibaatadaas ka jirtaa iyo soomaaliya guud ahaan waana xal u baahan wax gaalkacyo si gaalkacyo dhaafsiisano in nadaam guud iyo go-aan guud dawladdu ka qaadato u baahan maxaa hadda inkaga qoshaysan
annaga qorsho gaari noogama yaallo waa tala guud bay u baahan tahay dhulkii dad baa iska xirmaystay dhisan mayaan wax ka qaban mayaan cid kale inay taabato ma ogola marka ardaasha dhulka haysata oo dhulka qabsata oo haddana dadka ku laynaya waa tala guud bay walaal u baahan tahay wax annaga hadda gaar gaar ahaan go-aan gaar aanu ka yeelan karra maaha magaalada dacalkeeda sha weeye waa geeska wixiga waxaan adigu dhowr boqol oo mitir u jirtay meesha lagu dirinayaa tahay marka dhulkao dhan baa mushkiladiisu iska joogtaa waxa hadda wax isku laynayo dhibaatada wadaana waa dad ardaala oo aanay khiyaar ahayn oo qof walbaa uu leeyahay intaanaa maalin maray ayaan la soo marin ugu dambeyn hadda maxaa dadka baaqa u diraysaa waxaan u dirayaa baaq waxaan leeyahay guud ahaan dadka reer gaalkacyood saaka ayaan darro weeye dhiig reer puntland oo gaalkacyo dhexeeda uu macno darro u daato hadda dadka inta dhimatayna allah u naxariiso dhaawacana allah u boogadhayo laakiin waxaan leeyahay taladeenna haddii ardaali gacanta ku dhigto waxaayo wax ka fool xun baynu weligeen ku jireyna dadka waxaa la rabaa inay khiyaar taliso ardaashana go-aan laga yeesho magaalada hadda waa iyagaan xasili waxaa ka socota howlgallo ciidamadu si fiican bay u shaqaynayeen waxaa hadda dhibaatooyinkaa keenaya daraagii carada ku batay daraagiskii baa batay dadkii dhalinyarada ahaana faraha ka baxeen marka waxaan odhan lahaa intii loo aadimeyn lahaa ardaal aan caqli iyo garasho iyo diin iyo islaamnimo midna lahayn khiyaartu ha adeegto caqliguna ha shaqeeyo fidmada hadda dhacdayna intaas ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagaga koobo caqli maanta ku filan oo xallin karaana wuu wuu dhex joogaa insha allahu aniguna haddii alla idmo dhaqsaan u baxayaayo inaan hadda markii baxaan jeclahay haddee ilaahay hadduu nabadii ugu geeyana wixii igu aadan un baan qaban doonaa haddii alla idmo hadeerna dad ku filan ama xag maamula ama xag khiyaarnimo intaba waa joogaan waana uga mahad celinayaa intii isku dayday hawshaa inay xakamayso